buu noo yimid na soo baxay waa yii anigu waa nin waxaa ayo baxsada oo xagga dawladda inaan imaado magarata waa gartay madaxtooyada misminisiiyey waan ciidamaan ka horgeynay waa soo qaadnay waa gartay sargaalkaasi muxuu ahaa sargaal gaal waxaa ahaa wuri ciidamada shabaabka amiirada saraakiisha ciidamada hogaamisa ahaa wuri magarata waa gartay marka sargaalkaasi shabaabka ah magaciisa ma noo sheegi kartaa iyo halkuu xukumi jiray maxamed cali geed al yidhahda magarata waa gartay marka halkee buu xukumi jiray sargaalkaas oo uu ka talin jiray wuxuu noo sheegay anigu markii hore ilaa muddo waxaan ahaan jiray saraakiisha ciidamada hogaamisa magarata waa gartay waayo dambana waxaan ahaa wuri saraakiisha degmooyinka hadda hadeer dhow markuu imaanayay meel magaalo qoryoole u jirta ilaa toban kilomitr kamtu jira magarata ano amiirka ah waa gartay marka waxaad ii sheegtaa halkee buu iska soo dhiibay sargaalkaasi ma degmada qoryoolo ayuu imaaday ha degmada usoo dhiibay meel degmada u dhow buu naga soo baxay haddaan joogaa biri qorina ma wati waa baxsidaan ahay meesha waa ku dhibtoonay waxaasuu lahaa marka waa u tagnay waa soo qaadnay ma garata maya haba yaraata wax ciidana ma wadin hadeer wuxuu ahaa amiir wu ahaa magaalo oo layihahda kamtud degmada qoryoolo u dhow haye marka sababaha isku soo dhiibay ma nii sheega muxuu nii sheegay ninkaasi waa wareysanay sababii uu isoo dhiibay waxau yiri meeshii oo dhibaato wax una howlgal mooyaane wax ka ma jiraan buu yiri soomaali dham inteeda kale waxaa ka noqday buu yiri go-doon caafimaad darro adu dhaqaale xumo iyo mucaawar dakanaan gelay yiri magartay waa gartay maxaa kaloo nii sheegay sargaalkaasi marka sidaas darteed waxaan go'aansanay buu inaan dawladda isu dhiibo dawladda hadday rabto dhaqan celin haygu alinta ama haygu korta waxaas yiri waa gartay marka saaka marka gaadiidka amrso meesha noo joogay yaa soo qaaday onokaladka amrso gurigaas kalambeer iyaan geynay saaka kala soo qaaday hadda waa gartay marka sargaalkaasi hadda yaad ku wareejiseen waxaan ku wareejinay saraakiisha amrsom oo gobol shabeellaha hoose joogta oo hadda xamar usocota ayaan ku wareejinay laakiin ciidamada nibasniguda xamar waa ka warqabaan waa la socda waa isku xirnay magarka waa gartay sidii loo wada gacanta waa oo loo geynayaa ciidanka nibasguda waa gartay marka sargaalkaasi keligiis miyaa soo dhiiyey mase ciidamo la socda ayaa jiray oo ayagana shabaab ka tirsan yo hadda keligiis ba laakiin saacadaha soo socda ama maalmaha soo dhow qulooyin badan imaan doono waa gartay asiga maa xiriir lala soo sameeyey sargaalkaasi ha ha ha asaa xiriir soo sameeyey haye asaa soo xiriir soo sameeyey marka sidee baad ku ogaateen idinka maamulkiina inuu ninkan uu shabaab ka tirsanaa waxaan ku ogaanay degmada qoryooley meelo kamida ayuu hadda saacadda amiirka ma garat marka shacabka meesha degan maalintii ay magaalada noo yimaadaan aan wadaysan jirnay waa noo sheegi jiray asagiina akhbaartiisa waa heli jirnay ma garat waa gartay haddeer asaaba si toosa oo noogu yimid marka hadda ciidamada amisom aad ku wareejiseen amisom aan soo qaadaba weli noocaas oo ama aan soo qaban ama soo dhiiba amisom aan soo qaada xamar keenta